booliisku wuxuu ku shaqeeyaa xog buu ku shaqeeyaa booliisku booliisku hadduu helo dad la shaqeeya oo dadka minaha shacabka hadday la shaqeeyaan waxa weeyaan wuu shaqayn karaa wuu shaqayn karaa laakiin hadduu xog waayo oo dadweynihii ay baraan waxa weeyaan ma shaqayn karo booliisku ma shaqayn karo haddii ilaahay yidhaha taliyaha cusub waxaan jeclaan lahaa waan leeyahay ka ku nool gobolka kaas ahaan gaalkacyo inay la shaqeeyaan inay taliyaha cusub iyo saxiyeenka labadaba inay la shaqeeyaan baan baan ka codsanayaa runtii taliyaha cusub aniga waa iga nasiib badan yahay sababtoo aniga wanaag hadda halkaa ku jirta oo cad baa laigu wareejiyey wax kale laiguma wareejin laakiin asagu imkaaniyaadku ku shaqayn lahaa waxa weeyaan baa lagu wareejinayaa maanta oo aada u tira badan baa lagu wareejinayaa qalab hadday noqoto hadday noqoto ciidan hadday noqoto technical hadday noqoto smart arms wax walba lagu wareejinayaa waxaa laga rabaa marka inuu intaas inuu ku shaqeeyo marka u horeysana waxaan leeyahay waxaan u dardaarmayaa taqwada ilaahay caza wajalla inuu ilahay ka boqo subxana watacala waxaan kaloo jeclaan lahaa oo aan u dardaarmayaa taliyaha cusub inuu la shaqeeyo guddoomiyaha gobolka labada ina gobolka ugu sarreysa wey labadooda haddii labadooda iskaashadaan guddoomiyaha degmada uu la shaqeeyo waxa weeyaan degmada wax fiican baa laga qaban karaa taa laakiin haddii la waayo waxba lagama qaban karo saddexdooda oo wada shaqeeya lana siiyo dhaqaalihi ku shaqayn lahaayeen waxa weeyaan waa hawl fiican wey
waxaan leeyahay haddaan nahay boliiska gobolka mudug waxaanu diyaar u nahay inaanu la dagaalano dembiyada noocyadooda kala duwan hadday yihiin kuwo hubaysan hadday yihiin kuwo dhagaraysan hadday yihiin kuwo anshaxumo ah iyo hadday yihiin kuwo khayru musulnimo ah mar labaad waxaan salaamayaa shacabka gobolka mudug waxaan leeyahay welcome xafiiska boliisku waa idiin furan yahay waa xafiiskiinnii ku soo dhowaada haddaa cabasho waddaan ku soo dhowaada haddaa xog waddaan ku soo dhowaada haddaa tala waddaan ku soo dhowaada waxaan kaloo leeyahay gobolka mudug gobol aada u fiican weeye magaalada gaalkacyo magaalo aada u fiican weeye awooddu waa shaqaynaysaa baddu celin mase reer mudug arrintoodana waxa weeye waa kala tashananaa waxyaalaha ii dhimana gadaal baan ka dhihi doonaa madaxda sharafta le oo dawladdana waa salaamayaa wax badan bay qabatay dawladdu wax badan bay gelisay gaalkacyo haddana wax badan bay la garab taagan tahay waxyaalaha dhiman oo yaryar waa la saxayaa waa la toosinayaa dal baan haysanaa xeryaan haysanaa shacab baan haysanaa waxa weeye marka waa waa waa waa awoodi karnaa waxa naga dhiman ma doonayo khudbadda inaan kusii dheeraado hadallada badan oo aan xambaarsanahay waxaan rabaa inaan ka hadlo markaan in la isbedelo waa wax jira oo nidaama oo qofkii shaqadiisa gutana shaqadiisa sida sharcigu qabo lagu abaalmariyo qofkii shaqadiisa gudan waaya ama markaa dhasasho u baahana la nasiiyo nidaamka dawligaaba ah laakiin soomaalidu siday u fahamsan tahay qaar baa beddelka waxay u arkaan in qof lagu jawrfalayo qof baa wuxuu arkaa kursiga intii loo magacaabo kursiga hadduu ku shaqeeyo oo siday tahay ugu shaqeeyo inuu dembi galay laakiin qofku hadduu kursiga fadhiyo dawligaah hadduu ku shaqayn waayo dembi galay oo dadka u adeegi waayo laakiin hadduu kursiga ku fadhiyo oo dadka u adeego shaqadiisii ayuu qabsaday haddaan shaqeeya eed miyaanka eed baan gelayaa qaar baa dadka dhaha laakiin eed wuxuu gelayaa markuu kursigiina ku fadhiyo kursigiina dadka u adeegi waayo marka sidaynu ku shaqayn karno maay maxay tahay qof walba inuu waajibaadka uu leeyahay qaato oo waxaa la maaragtay lagu shaqaynaya iyo wax cad waynuna iskuna dhacsannahay meel walba madax bay leedahay madaxda waxaa ka hooseeyaa madaxdeeda ala xiriiray madaxduna dadkay xukunto iyadoo hala xiriir oo kormeer iyo baaritaan iyo maaragtay ha ku samayso tan dadka lagu qaxinayo taliyo hadda ka hadayay dadka dadka qaxinaya dad diyaarada dhigaan maaha hawada intay ka soo degaan eh, magaalada kooneeda dhinaceena intay ku dilaan isla diyaarada kama qaado laakiin hoyga ay ku hoydaan iyo qofka wiidada u ah iyo qofka keenay iyo kan markuu wax dilay u jeeday ayaa intaas baagarasho ka samaynaya ama dhibaatada ka shaqaynaya arrimaha hadda la rabo golihii wasiirada iyo golihii baarlamaanka iyo way joogaan waxa weeye arrintaas sidii looga bixi lahaa in la qorsheeyo barnaamij arrintaa lagaga bixi karo la dejiyo laguna shaqeeyo